wax dhiba kuma ogeyn waa iska fiican tahay
waaya marka ammaankeeda iga waran dad badanaa lagu dilaa lagu aad aad dilaa aad aad
ma jirtaa wax dada oo dinsoor lagu dilay
amaya ma maqlin
waan gartay ee, tanii markaa xil ka qabatay waxaa la yidhi ee, saddex iyo soddon qofay ciidamadu amnigu dileen oo adnaan waxba u raadin oo cadaalada
daddaas ciddii sheegtana la weydiina annaga meel nabada oo maamulkeedana fiican yahay oo koonfur galbeed ku xiran yahay ciidamo dawladda federaalka iyo ciidamo koonfur galbeed iyo ciidamo etoobiyaana jooga dee amisooma marka meel fiican oo nabadaan ku ogeyn annaga ciddii oo kulay hadda dagaalku qaalinaysa iyo ciddi kale ayagaa la weydiinaya gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee, dinsoor ninka la yidhaahdo bayow ayaa keenan u sheegay in dad badan lagu dilay gudaha degmada oo ay qaarkood ciidamada dawladdu ay dileen dadka dilayn la yaqaano ee adnaan waxba ka qaban adiga
nin shacaba oo dinsoor laga soo waday oo shacaba oo baydhabo iska jooga ma waraysi ka qaadaysaan idinka soo ma ahayn gudoomiye ku-xigeenka degmada maya malaha
muxuu ahaa marka koonfur galbeed aa magacawday saas buu ku yimid haddana eh, iyagaa soo celiyey shabaab uu noqday saasaa loo soo celiyey sida ayuu shabaab Waa la yidhi.
goorma ayuu shabaab magacaabay noqday?
aniga shabaab goormuu noqoye
marka la soo celinayo markii gudoomiye laga dhigay kadib uu shabaab noqoye miya awal duqaa ahay asoo zakawaad oo deka qaadayaa la keenay marka hore ninaa lagu xalinayay deegaankana ma soo dooran maamulkana kuma iman saas buu ku yimid markii dambena waa la ogaaday waa la soo celiyey xaggee loo celiyey marka
baydhabo meeshii lagu soo magacaabay sidee nin shabaaboo zakawaad aruurinayo lacag shabaab gelinayo maamul inta laga dhigay baydhabo loogu celiyo xur u yahay
De kolley kolley markii hore ciddii soo magacawday yaa- yaa ku fududaatay ee ugaasiyaa wateen oo la xalinayay ugaasiadiina de kolley waa iyagaa baxirkii ka tegay sooma Ee, adiga inaad dagaal idinka dhexeeya labadiinna oo aad siyaasad isku fahmi weyseen oo al-shabaab ku eedaysay iyo noo sheegay adiguna Ee, hadda intii baa sheegaysa loo dhexeeyo soomaalinimo ee madax waan garta marka cidduu doonaba ha ahaadee tirada dadka uu sheegay ma sax baa u dhimashadu mase way ka yarta
adeerow cid lagu dilay meesha iyo cid ku dhimatay oo annaga ognahay ama shacabka diintoor ayay ogyihiin madax Ee, bayo marka laga reebo waxaan waraysanay nin la yidhaahdo ibraahim maxamed ee, khowshow oo ka mid a dadka deegaanka oo eh, nin ganacsado siyaasi ah waxa uu sheegay in dhowr maalmood amarkaada uu ku xirnaa oo ba- sida uu u tegay diinsoor sababteedana loo xiray horta sideedaba dadka is- isku dhalashada oo sinjiyadda intaa fiirisaan waxaa ka fiican ninka deegaanka horta ma u dhashay inaad tidhaahdaan bayowna uma dhashay uma dhalan oo reer baydhabuu ahaa baydhabuu ku yimid xalin buu ku yimid aan ku yidhi kana jiri buu ku dhashay reer diinsoor ma bahan cidda doon ha aada soo soomaali maahan diinsoor miyaynaan tegi karin
adeero ninkii haddii ganacsado ahayn oo magaalada joogin oon maamulna ku haynin oo shacabna ku ahayn oo diinsoortaba joogin maxaa ka wareysanaysaa markaas toddoba maalmood miyuunu adiga kuu xirnin ramadaankii ka hor ma jirto waxaas
gudoomiye dad kale oo madax bannaan oo- oo oo degmada jooga ayaa noo xaqiijiyey in isaga iyo rag kale ay xirnaayeen magaalada gudahooda inay ku xirnaayeen
been baa laguu sheegay waan garta waayo ma jiraa wiil aad walaala tihiin oo isboortiska qaabilsan dinsoor oo gurigiisa qof shacaba lagu dilay ma jirto gudoomiyaha isboortiska maxaa isku tiinay dinsoor
dawlad dee shacabka diinsoor u dha- u dhashay ku jiraa laakiin waa walaalkaas soo ma
dhaheena haa may
waxaan la hadlay habeen saddexaad qof ka mida maamulka degmada waxa uu igu wargeliyey amarkaaga la'aantiis inuusan waraysi bixi karin mar ay halkaa wafdi idin yimaadeen oo koonfur galbeed oo wasiirra ah oo amniga qaabilsanaa maxaa weeye cidda doonaysa inay hadasho haddana adiga fasax kaa soo raadinayso nin kale amniga qaabilsan oo ani aan ahayn maba jiro
soo adiga ku xigeenna ma lihid degmada maxaa jooga.
ugu taytarsanay wixii amniga meesha So- soo ku xigeenna adigu ma lihid taliyo booliisaa jira taliyana waxaa jira ee military dhinacii amniga guddoomiyaal bay leeyihiin booliiska iyo taliyaha koonfur galbeedda iyo taliyaha oo maxaa la yidhahdaa ee militariga Mhm.
waa isla shaqaynaa waxaan isku ognahayna ayaga inay waraysi ku bixiyaan de waa ciddii madax Ee, w- ma jirtaa dad aad soo tarxiisho magaalada aad ka soo saarta adiga ma jirto xogayaha degmada dinsoor xagguu joogaa suuqay waan ka soo tagay muqdisho jira waan gartay inaa muqdisho isaga keentay gudoomiyii maaliyaddii aad soo musaafurso muqdisho aad keentay ma jirta maya maya waxaas ma jiraan
Ee, maxaa baydhabo ka qabanaysaa gudoomiye adiga shaqa aniga oo degmada ugaanahan jooga wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed baa laygu yidhi adiga iyo odayaal dhaqan ayay idin yeerto baydhabo saasaa ku tagteen maya maya dana annaga noo khaasa oo deegaanka u khaasaan u nimid in noo yeeratana ma laha Ee, w- maxaa ka jira in adiga iyo bayow idinla heshiiseynayo oo baydhabo ku kulmaysaan
maxaa nagu sheegaysiisina bayona uma dhalan dinsoor deegaankaas uma dhalan kara baydhabo waaye ana deegaankaan u dhashaan ku yidhi dinsoor ah baydhaba ha ka soo jeedo ama ee, bakool ha ka soo jeede mas-uul degmo ahaaye in idinla heshiisiiyo labadiina aad wada shaqaysaan iyay kaalin ku leeyihiin odayaal dhaqan oo diinsoor sidaasaa baydhabo ku tagteen soo ma waxaas ma jiraan inaad waxaad la heshiisinaya ma jiraan nin kasta oo koonfur galbeed soo maxaadin ma xeel u qabanaya ninkii laga heelka laga ceydiyena waa baxaya shacab uu ahaanaya waa intay xiriirka adiga iyo etoobiyaanka halkaa jooga idin dhexeeya aad buu u fiican yahay Ee, waayahay guddoomiye waa macsan tahay maxaa ku qancinaysaa dadka ku dhegaysanaya diinsoor ka waxaan ku aaminay qancinayaa raadi kulmiya dhaafac inaad soo baxdid oo dinsoor soo booqatid oo imaatid
qofkaan dalka ay dhabta ah waas ee, dadkii aan lan tegi kara diinsoor maxaa u sheegaysaa ma ma ma- maxaad u tegi karin diyaarada imaanaysa maalin kasta waa baxaysaa